wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa magaalada dhuuso mareeb ka daafurtay shirka isku xirka mashruuca caafimaadka kaasi oo soco doona muddo laba maalin ah shirkan ayaa waxaa ka qaybgeli ku dhowaad labaatan hay-adood oo ka shaqeeya adeegyada caafimaadka nafaqaynta iyo fayadhowrka kuwaasi oo ka howlgala deegaanada iyo degmooyinka galmudug cabdiweli maxamed axmed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa ka warbixiyey shirkan maanta waa maalin kale oo wasaaradda caafimaadka iyo bahda kala shaqeysa adeegbixinta caafimaadka ay leeyihiin loona asteeyey joogteynta dhaqankii wadajirka ahaa ee horumarinta adeegyada caafimaadka xalinta wadajirka ee caqabadaha iyo u diyaargarowga saddexda bila soo socota taas oo ay raacsan tahay maanta ay uga duwan tahay sanad cusub labada kun iyo labaatan iyo afarta xilli qorsheyn weli lagu jiro saddexdii bilo ugu horreysa sanadka qorsheyntaas inaan uga faa'iidaysano shirkeenna caqabadaha na soo wajahay saddexdii bilo lasoo dhaafana aan ku xalinno qaarkoodna uga ballanno
qaar ka mid a xubnaha ka qaybgala shirka ayaa soo dhoweeyey daafurka shirka isku xirka mashaariicda caafimaadka aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay galmudug nutrition cluster ahaan in aan ka soo qayb galno shirkan wuxuuna noogu mid yahay shirarka aan ka helno xogta ugu wanaagsan oo u gudbinayno doonariska iyo dadka taageera brograamka aan ka shaqeyna ee nutritionka kaasoo u adeega dadka ugu nugul oo ah hooyooyinka iyo caruurta kwarta libitiga wuxuu muhiim noogu yahay sida wasiirku ka dhawaajiyey inaan ogaano where we are meesha aan joogno iyo wixii aan head of asna waxaan qaban doono si hadduu ilaah yidhaahdo kwartarka markuu dhammaanayo aan u ogaan karno wixii aan ajiifgaraynay iyo wixii weli beni nagu ah
shirkan dabcan sababta waxaan ku oganaa dharashanka aan u soconno ama dariiqa aan u soconno maxaan qabanaynaa warwudu warwudu next maxaan maxaan maxaan qabanaynaa waxaan ku ogaynaa organizationskeena yaa responsible ka ah shaqooyinka aan qabanayna yaa lagu ogyahan ku ogaanaa waxaan ku ogaanaa awooddeenna heerkaan joogna maxaan awoodnaa expenseska maxaan maxaan maalgelin karaa sidee baan muhiimad muhiimadeenna u kala muhiimanaa waxaan ku ogaanaa trackingkeena iyo targetkeenna meeshaan u soconno iyo targetkeenna iyo si kale waxaan ku ogaanaa overall evaluation qiimin guud baan ku samaynaa waxa aan qabanayno waxaan ku ogaanaa revinmentiga waxa la dhaho ama more waxaan dhaho effective and efficiencygaan ku ogaanaa maxaa si fiican noogu soconaa towards our goalkeenna waxaan ku talagalay maxaa mawdo fiican noo haya maxaan ka leexsan baan ku ogaanaa
si kastaba shirkan ayaa ah mid saddexdii biloodba mar la qabto islamarkaana loogu hadlo waxyaabaha qabsoomay ee arrimaha caafimaadka iyo higsiga waxyaabaha horyaallo